barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban herarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad labaiyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan waayaha dhallinyarada naafada ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaan keliya dadka naafada wax looga saari kara waa in horta dadka naafada ah lajaanis la siiyo waxbarasho hadday tahay iyo hadday tahay xirfado waa inaan u ololeynaa anaga ka dhalyaraan anaga waxna ku raadsanaynin waxna injo-ona ku qabsanaynin waa inaan dadka naafada u ololeynaa jaanis waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan kaalimihii suugaanta
wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka kooxda kormeerka hubka kiimikada ee caalamiga ah ayaa sheegay in koox kormeerayaal ahi ay maalintii sabtida soo ururiyeen shaybaarka goobta lagu eedeeyey in loo adeegsaday gaaska laba toddobaad ka hor magaalada duuma ee dalka syriya hay-adda xaaraantimeynta hubka kiimikada ayaa ku sheegay in warbixinta ku salaysan natiijooyinka iyo macluumaadka kale ay soo ururiyeen kooxda la diyaarin doono kadib marka tijaabada lagu baaro shaybaaro loo qoondeeyey kooxdu waxa ay intaa ku dartay inay qiimeyn doonto xaaladda iyo in ay tixgeliso tallaabooyinka mustaqbalka oo ay ku jiraan booqasho kale oo ay suurtagal tahay in lagu tago duuma dadaalada kooxda xaqiiqa raadinta ee isku dayaya inay galaan magaalada ayaa dib loo dhigay dhowr maalmood sababo la xiriira ah dib u dhac ku yimid xaaladda amniga
qarax ismiid aamina ayaa maanta aroornimadii ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka codbixiyayaasha oo ku taala magaalada kaabul ee dalka afghanistan waxaana halkaa ku dhintay ugu yaraan soddon iyo kow ruux in ka badan konton iyo lix kalena waa ay ku dhaawacmeen najiib danish oo afhayeen u ah wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa v o a u sheegay in dadka ay dhibaatadu soo gaartay ay safaf ku jireen meel dibadda ka ah xarunta si ay u helaan kaararka aqoonsiga ee taskira loo yaqaano kaasoo u suuragelinaya inay ka qayb galaan doorashada soo socota waxaana isku dhex qarxiyey qof isku soo xiray suun walxaha qarxaa ilo dhinaca caafimaadka ah ayaa sheegaya in dhaawaca ugu yaraan toban ruux uu yahay mid halisa madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa bilaabay hannaanka diiwaangelinta codbixiyaha toddobaadkii hore kaasoo u oggolaanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka inuu diyaariyo liisaska codbixiyayaasha ee ka qaybgalaya doorashooyinka golaha baarlamanka iyo golaha deegaanka ee dhacaysa labaatanka bisha oktoobar tani waxay noqon doontaa markii ugu horreysay taariikhda afghanistan ee doorashooyinka la qaban doono iyadoo lagu salaynayo liiska rasmiga ah ee codbixiyayaasha
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle okey
maxamed xasan shaaciir waa wiil dhallinyaro ah wuxuu ka mid yahay dadka qaba baahiyaha gaarka laakiin waa hal abuure dhowaanna wuxuu soo bandhigay buug uu qoray kaasoo si gaar kaga hadlayo baahiyaha ay qabaan dadka naafada haddaba hibadiisa hal abuurnimee la khariirtayno qoraan noqda ayaan kala sheekaysan doonaa toddobaadkan wuxuuna marti loogu yahay barnaamijka dhallinyarada gaar ahaanna hibada iyo hal abuurka maxamed aad baad u mahadsan tahay marka hore goormaad ogaatay inaad leedahay hibo hal abuur oo inaad wax qorto ama aad fikirto amaad qalinka ee warqadda isduldhigtaa ay kugu dhalatay
waad mahadsantihiin v o eda markii hore waxaan markii buuggan aan diyaarinayay iyo hibada iyo hal abuurka xaqiiqatan waxaa isleeyahay waxay ugu dhalatay markaan arkay dadkan naafada ah sida loola dhaqmayo iyo sida kale sida ayaga ay iska dhigayaan waxyaabahaas aan arkay markii waxbarashada aan soo dhammaystay aan bulshadai si toos u soo dhexgalay aan arkay in dadka naafada xoogtooda kala duwan ahne- aan heli karay sida dadka naafada loola dhaqmayo markaas bay ugu dhalatay inaan buuggan u heli naafada aan u magac daray aan ka soo saaro marka taas baa igu dhalisaan aaminsanahay sida bulshada ay ula dhaqmeen inaan soo saaro buuggan aan kusoo kobo noqoda dadka naafada ah waan gartay Eh, hibada hal abuurku waxaa la yidhaahdaa sabab baa keenta mararka qaar Eh, inkastoo hibaduna jirta laakiin haddana inaad wax uriso hal abuur sameydo eh, sababaa kuu riixdo waxbarashaad ku jirtay bulshada door fiican baad ku lahayd waxbarashadaadii heerarkii kala duwanaa ilaa jaamacadii maxaa kaa guuhayo la kulmaysa bulshada kaaga imaanaya Een, horta mar walba waxaan iga guuxayay oo waxaan u baranayay xa- magaaladan dhibaatada iyo dagaalada ay ka jireen waxaan wax ugu baranayay ay ahayd in aan bulshadan dadka naafada ah- horta xaqiiqatan in anig wax taro iyo in aan bulshadan dadka naafada siday u malaysamaan aan barnaamijyo kale inta ka suubino aan soo bandhigno dadka naafada siday yihiin naafadiina aan jaanis siino inay waxbaro karaan wax qabsan karaan aan tusno oo haldoorni naafada aan u naqano annaga iyo dhalinyarada naafada ay wax ku baratay dalkan marka taabaa taabaa inagu keentay inaan buuggan kusoo koobo noqdo dadka naafada ka wada hadlaayo een, soona una soo bandhigo bulshadii caadiga ahayd dadka naafada iyo d- kuwa naafada ah inuu wax u taro taas baan aaminsanahay sababto waxbarashadii markaad soo dhammaysatay aad bulshada soo dhex gashid la dhaqanka bulshada waad dareemi kartaa heerarka dadka naafada ah sida loola dhaqmayo marka taas baan aaminsanahay inaan wax ka bedelno aan diyaar u ahay aniga ahaanba xataa iyo dhalinyarada kale wax ka bartay inaan wax ka bedelno bulshadeena iyo dadka naafadaba Waan gartay. Eh, hal abuurku wuxuu noqdaa ganacsi wuxuu noqdaa wax eh, ay, gaar ahoo dad magaalada aan ka wada jirin laakiin si gaar adigu naafadaad dul istaagtay waxaa si gaar ay soo jiitay eh, dadka naafada ee jacaylka oo kale maxaad u dooratay Een, cabdiqaadir waad mahadsan tahay buuggan markaan ka hadlayay xogtan dadka naafada ah waxaan kusoo koobay ilaa saddex iyo labaatan cutub oo dadka naafada ah aan ku sharxay waa naafadnimadii aan sharxaa waxbarashadii waa- waxaan sharxaa warbaahinta qaabkii saameynta ugu leedaha oo kaleeto waxyaaba badan aan sharxay guurkii shaqadii iyo waxbarashadii wadoodhikii bulshadii waxaan sharxay qaybtan jaceylkana waan kusoo qaatay iyo guurkii marka markii bulsho la wada yahay oo qofka aan uh, qalbi uu wax dareen geli karo uu leeyahay oo jaceyl wuu leeyahay marka waxaan xooga ku saaraya dumarka qaabka oo gabdhaha naafada ah jaceylkiisa usoo maro aan xooga ku saaraya waxaan kusoo qaatay sheeko gabar naafaa dhex martay oo- Hal nooga sheekay een, cabdiqaadir sheeke gabar naafa oo gabar qaybaha dambe lagu hayay naafa ka tahay marka gabar jaanisna ma- gabadhaas jaanisna u helin family oo waxbarashadeeda ka faale qaadi kara mayna ka dhalin bulshadiina waa bulsho gabdhuhu liidayaan aad u leediin haddana qof naafa ah waaba laga qariyaa bulshada qofka markay gabar naafa ay tahay wiilkaa roonaan isleeyahay sidaan aaminsana waxbarasho iyo jaanis la siiyo marka gabadhan jaanis ma ayna helin inay wax ku barato laakiin qoraaladii waxay iska baratay gurigay joogi jirtay galabtii waxay iska soo fadhiisa jirtay jardiinada guriga iska fadhiisa jirtay waxay dareen u qaaday wiil ka mid a wiilasha xaafadda ah Een, ma ayna ku dhiiri karin inay si toosa ula hadasho ay dhahdan iyo dareen waxbaa damca baa ka ay kaa galay waxayna ku dhiiri karin gabdho saaxiibadeeda ayay ku dhahday nin wiilka lambarkiisa lii soo raadsho lambarkiyaa loo soo raadiyey sidii gabadhina gabar qoraalka wax u bilaaban oo ahay baraha bulshadana iska isticmaasho sidii baraha bulshadii waxay si uula isticmaasho fariimo qurqurux bay u dirtay
Een, fariimo iyo wad- sidoo horta waa taleefonka laska waa la- waa lasoo wada sheekaysta dhalinyarana waa taqaanaa markii lasoo wada sheekaysta baraha bulshada lagu wada sheekaystay sawiro qorxoon iyo fariimo qorxoon wax laisku dirdiray gabadhina waxay ku aad ugu liidatay inayna u sheegin naafanimadeeda waxoodan u sheedan wiilkan moon isdhihin qof naafaa kula hadloosa sababtoo ah maba aaminsa qof naafaa iyo waxyaabahaas dadku inta badan ma aaminsano in yar in yar mooye marka maalintii dambe sidii loo sheekaysanayay in la kulmaa la damcay waa tan dhibaatada weyn ee ka dhacday in la kulmaa damcay gabadhii gaarigan dadka naafada ku socday kusoo socotay wiilkiina aad buu waqti u siinayay wuu imaaday xaqiiqatan markii gaar- gabadhii ay soo soo socotay soo way soo dhididay kuleelkii iyo gaariga intay soo riixanaysay meel xaafad u dhowna waa lagu kulmayay wiilkii markii u imaato wuu sii jeeday waxay waxay ku dhahday hebelow magaciisii ku dhawaaqda hebel waa ay kana cod hoose wuu maqli waayey wuxuu u maleeyey gabar dawarsanaysa u maleeyey xitaa shilis- shilimaad inuu jabka ka soo baxsho ou yidhahdo walaal hay qasin qof baa ii soo socoto ay ku celisay war aniga waayo qofkii aa sugaysa camal oo wiilkii ka yaxyaxo ka naxo xaqiiqatan waa waxyaabaha kalifay in naafanimada la qariyo iyo waxyaabahaas gabadhii halkaa looga dhaqaaqay jaceyl sheekadani ma waxay ahayd eh, alifaad mase wax dhacbay ahayd eh, maxamed Een, sheekada markii aan buugga kusoo bandhigayo waa qaab madaysna waan u diyaarshay gabadhiina waa wax ku dhacay horta gabadh wax ku dhacay oon usoo kokoobay waxyaabaha ma aana sii ma aana sii dhexgelin si toosa ma aana usii dhexgelin laakiin waa gabadh aan inta wada kolana qof igu xiray aan wada sheekaysanay inkastoo ayadana ayn ugu celcelisay inaan warbaahinada wax loo adeegsan markaas baa qaab mahadaysa iyo waxyaaba warbixin inaan ka diyaarinay ugu qaab baa sheeko oo buug ahaan aan ugu diyaarshay qaab ka mid ah buuggan aan kusoo qaatay waa waxyaabaha kalifa marka gabdhaha inay waxyaabaha qarshaan raggana dadka naafadana jaanis la siibayo waa waxyaabaha aan kusoo qaadanaya qaabka jaceylka in wax laga bedelo waxyaabahaas aan ku doonaye waa marka waa wax iska jiro in inta badan aan jaanis la siinin haddii tahay guurka iyo haddii tahay jaceylkaba gabdhuhuna aad bay ugusii ugu sii hooseeyaanba dhanka ragga aan aaminsanaha
waxaasoo hadal qaada caqabadaha ay qabaan dadka naafada marka laga hadlayo waxbarashada gudaheeda horta caqabad markii la yiraahdo way badan yihiin dadka naafada caqabada badanaa soo wajaho oo subax waliba oo subax waliba waaga soo baryaba caqabad baa qof lasoo kulmayso haddana qofkii naafadana wasiile naafadana waxay iskugu jiraan dad arag la dad dhagaha la iyo dad lugaha la iyo dad gacmaha la iskugu jiraan marka waa lagu sii kaleeyahay caqabadaha caqabada waxbarashada dhanka waxbarashada haddaa usoo qaado gebi ahaanba horta gabdhaha inta badan way ku yaryihiin waxbarashadooda way ku yaryihiin in wax la baro dadkii naafa indhaha naafada ka ahay oo kaleeto ayagana caqabad baa haysto sababtoo ah muqdisho hadda markaan ka o kaleeto laba iskuul oo dadka aragga la ku yaalo haddana dadkaas aragga naafada ka ee iskuuladooda dugsi dhex uu ku siman yahay qof daraasad wax kusoo bisma dugsi dhex markuu qofkan oo kasoo baxo waxaa caqabad kusii naqanayso in uu la sii qabsado oo waxbarashada dugsiga sare ama iskuul kale xirfad kale hadday tahay inuu la sii qabsaday dhib kusii tahay markuu dugsigaas kasoo bax haddana jaamacaddii caqabad kusii tahay waa qofka markuu aragga laayahay qofkan kaleeto ee dhagaha laama asagana sidoo kale caqabad bay ku tahay inuu dugsiga kale la qabsado qof dadkan kale aan ugu imaano lugaha naafada ka oo kaleeto waxbarashada iskuulaadkii iyo jaamacadihii inta badan waxaad arkaysaa in dabaqi ay degiyiin ama meelo albaabadooda ayna u diyaarsaneyn dadka naafada lugaha la gawaarida wiiljeerka markay ku socdaan aan u diyaarsanayn in ay kusoo galaan marka caqabaday ku noqonaysaas wax weliba qofka markuu jaranjarada sii fuulayo waxaa laga yaabaa in uu ka caajiso waxbarashadii caqabad ay ku noqoto ama oo kasoo dhaca jaranjaradii qofka markuu lugaha la-yahay ama markii gelitaanka oo kaleeto inay tahay wadoodhikii caqabad ay kusitaan marka waxbarashada waa meesha ugu muhiimsan ee maanta wax laga dhisi kara dadka naafada ah si ay uga baxaan naafanimadooda laakiin ma ayna maamulkii iyo dadkii kaleeto waxbarashada mas-uulkaah ma ayna iska xil saareen dadka naafada ah taabaan caqabadaha aan ku tilmaamaya waxaa soo hadal qaaday guulaha dadka naafada dabcan way guuleysteen dunida magac bay qaarkood sameeyeen soomaaliya dad badan naafaahoo magac labaa jira marka maxaa si gaar uga hadasha
horta wax walba markaan ka hadlayo caqabadihii markaan soo tilmaamay waa inaad haddana guulihii iyo xalkii looga bixi kara aad tilmaamto guulahan aan inta badan aan tilmaamayo guulaha dadka naafada aan bugiga kusoo qaatay inta badan waxaan kusoo qaadanaya dad soomaali ah iyo dad kalena waa kusoo qaatay xaqiiqatan way jiraan dad naafo ah oo guuleystay oo soomaali ah laakiin warbaahinadii iyo dadka kaleeto daraasad ma ayna kusoo ma ayna soo bandhigin keliya qofkan naafada ay garguranaya dawarsanaya loo jeeda iyo qofkan kaleeta loo jeeda marka waxaa ka badan inta guuleysatay oo guryahooda kula jiro guulaha ama reerahooda yar ay kula hoos jiro aan aaminsanahay guulahooda waxaa fariin inoogu filnaay yarkii ismaaciil raayaga oo simad ka baxayey kaas baa fariin xataa inooga filnaay oo hadda ugu dambeeya baraha bulshada qabsanay iyo warbaahinada qabsaday wuu guuleystay waa qof guuleystay oo naafo ah guuleystay way jiraan dad kaleeto soomaaliya caqabado badan kusoo bartay waxaan kusoo qaatay bugiga hadda qof aragga naafada ka ah oo la yiraahdo maxamed axmed qoryooley oo kaleeto oo iskuulkan alnuurna waxbuu ka dhigaa iyo jaamacada caadina waa qof master degree wato oo soomaaliya caqabado badan soo maray xaqiiqatan markaa sheekadiis aqrinay waa qof suudan uu ka yimid master digrin wata waa jaamacadaha caadiga xataa wuu dhigaa waana qof baalkii ahayd usoo dulqaatay dowladdii dhexe markay burburtay ilaa hadda aana ka gaabin waxbarashadiisa aan u qaatay inaan kusoo qaatay inaan buugga u xoshay way jiraan dad kaleeto guuleystay oon kusoo qaadanayo kaleeto hadday yihiin dad wadamadan caalamkaa anle ugu tusaaleynayo dadkaas way guuleysteen oo waxbay barteen anagana inaan kuweyna soo bandhigno taas baan kusoo qaatay caqabadahana way jiraan guulina way jiraan aaminsanahay oo guulaha waxaa ka badan dadkan lasoo bandhigin maanta warbaahinteeda soo bandhigin
hibadaada hal abuur sidee baa rabtaan uga faa'iidaysata buuggan waynu aragnay cabdiqaadir hibadeyda hal abuur waxaan u doortay aan buuggaana ugu soo diyaariyey aan anigoona cidna fan aan ugu heleynin ama ugu heleynin buuggaana qalinkiisaaan u qaatay si walba wax walba caqabad walba ee ugu soo maraysa ee dadkii ugu dhahayeen waxaan mala soo bandhigi karo haddii caqabad hadday tahay niyad jab iyo hadday tahay caqabad kaleeto oon dad kale kulmayo waxaan u dhabar adeegaya maanta inaan fariintan gudbiyo aan meel meel dheer gaarsiiyo xaqiiqatan ilaa welina waan u taaganahay anigoona waxna fan aan ku raadsanayn waxna ku raadinayn inaan buuggan fariinta ku qoran aan aaminsanahay labada dhinacba bulshada caadiga iyo dadka naafada haddii ay akhriyaan inuu wax u taraayo waxaan aaminsanahay inaan buuggan dhaqaajinayo warbaahinada garabka iga siina waan u mahadnaqayaa v o mad ay u tahay marka buuggiiga waxaan aami- waxaan doonayaa in aan ku gudbiyo fariintan dadka naafada ah meel walbo geyga soomaaliya ay joogto in uu gaaro ama aan gaarsiiyaba aniga ahaanbo in halkaas oo kusoo bandhigmo qof wax laga wax laga faa'iido u yahay hibada maanta ugu jirtana waa in aan u- ugu shaqaynayo dadka naafada ee walaalaha dhalinyarada iyo kuwa waxbartay iyo kuwa waxbaranbo in aan maanta haddii aan madax usoo taagay waa inaan ayaga u shaqeeya oo aan maanta wax u qabtaa ayagaan wax u bartay maanta ayagaan inaan u shaqeeya qasab ay igu tahay oo sababtoo ah naafanimadu ma ahan wax caadiya oo ba- wax iska oo naafanimada waxaa keena waa bulshada marka waa inaan bulshada la hadalna oo dhiirigelina waxyaaba suubinaa marka waa inaan u shaqeeya dadkan walaalaha ee dadka naafada ah
waxaad tiri ama dadku yidhaahdaan eh, naafanimadu jirka maahana waa qalbiga marka maxaa farin gudbi lahayd Een, halkudhigida buuggeygana way ku jiraan iyo baaqiyo aan kala duwan aan u dirayno dadkan cadiga iyo dadkan naafada ah halkudhigida buuggeyga aan kusoo xusho waxaa ka mid ah qofna uma naafoowo xubin oo beelaasa yeeshay waxaa naafeeya bulshadiisa muhiimadda waxa ugu badan ee dadkan naafeeya maanta halkan dhigay waa bulshadii waaye waa la dhaqanka bulshada qofka markii ay si wanaagsan una dhaqanto waxyaabo wanaagsan ay dhiirigeliso waxbarashada dee garab ku siiyan iyo haddii si kale taawo waxaan aaminsanahay qof u naafoowayo xubin oo beele inuuna jirin maanta baaqa kaleetaan u dirayo dadkan naafada waxay tahay waa keliya qofkan dhalinyaro markuu yahay inuu jaaniskiisa ka faa'iideysto wax barto oo ama xirfad suubsadobo maanta haddii aan jaaniskaada ka faa'iideysan dhalin- dhalinyaronimada waxaan hubaa berri in aad ka mid noqon doonto qolyaha dawarsado oo aad jaanis dawarsi ay kuu furnaan doonto berri markaa mustaqbal yeelato ama aa weynaato qofku wax kuu suubis aa weysid waxaa qasab kuga inaad dawarsatid marka qofka naafada waxaan kula dardaarmayaa maanta ee jaanis haysto wax bara karo ama xirfad yar suubsan karo waa inuu maanta jaaniskiisa ka faa'iideysta si berri dawarsiga ama dulsaar qofnimo oo ku dulsaaran dulsaar ku ahaa lahay in uu ka badbaado maanta uu jaanis u haystaa bulshadan kaleetana waxaan aaminsanahay haddii bulshadeena lala hadlo waa bulsho wax fahmayso haddii lala hadlo inay wax badan fahmayaan aan aaminsanahay naafanimadana ma ahan waa wax oo qofkan oo doortay ee allah ayaa doortay in qofkan uu sida ka dhigo waa wax lagu imtixaanaya bulshada oon la noolyahay Wa- waan gartay Eh, inkastoo olala horena uu jiray haddana ma is leedahay meel si gaar ila farintaada ugu dirto wax loo qaban karo way jirta een, ka dhalinyaro ahaan ee dadka nafada usoo bartay qaar ka mid a markaan wada kulanay buugga markaas soo saaray iyo qa- inta aan daraasad aan ku wado oo kaleeto waxaa keliya bulshada aan u- waxaan keliya dadka naafada waxa looga saari kara waa in horta dadka naafada ah lajaanis la siiyo waxbarasho hadday tahay iyo hadday tahay xirfado waa inaan u ololeynaa anaga ka dhalinyaraan anaga wax- wax- wax- waxna ku raadsanaynin waxna injo-ona ku qabsanaynin waa inaan dadka naafada u ololeynaa jaanis siina inay wax bartaan anaga jaaniska haddii aan helnay waa in ayagana aan u naqaanaa haldoorro jaanis u furi karo wax u suubi karo marka waa keliya meeshan qofka naafada aan ugu- maanta aan ugu bixi karno naafanimada aan ugu wada bixi karno waa inaan gacmaha isqabsanaa aan anaga isku saacidnaa maanta jaaniska ani- aniga aniga aan haysto qofka naafada waa inaan ku saacidaa oo aan ku suubiyaa waxbarasho inaan u raadiyo ama aan asaga ku dhiirigeliyo inuu waxbarto taama aaminsanahay haddii anaga aan isku xirnaano oo aan hore u dhaqaaqno aan iska dayno inaan guryaha ku jirno iyo waxyaabahan kaleeto bulshada sida ay noo malayso aan iska dhegatirno waxaan hubaa in ay soo bixi doonaan dad aan naafo ahayn oo xubnaha keliya naafo ka ah laakiin maskaxda kale aan naafo ka ahayn waan hubaa inay soo bixi- soo wada bixi doonaan oo hogaan iyo hal abuuro badan soo soo kordhi doonaan qofkan markuu guriga joogo waxaan aaminsanahay maskaxdiisa waxaa ka guuxaya waxyaabo badan waa maskax nasatay oo fresh ah waxyaabo badanna ku qaban kartaan aaminsanahay haddii jaanis la siiyo intaa waxaan kusoo koobayaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadka waxaan ku eegaynay dadka naafada ee baahiyaha ay qabaan gaar ahaan wiil dhalinyaro ah oo leh hibo hal abuur qoraalnimo ah wuxuuna soo qoray buuq uu u magacdaray u hiili naafada maxamed aad baad u mahadsantaha Een, waad mahadsantihiin j- fursadda waxaan aad i siiseen v o a waa idinkaga mahadnaqayaa shaqada waxaan aad haysiin
intaanu kaga gudubno barnaamijkii hibada iyo hal abuurka cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa muqdisho kusoo diyaariyey markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo waddanka sbain haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxay ku guulaysatay koob badelrey waa koobka waddankaasi ee kooxaha waxaana kooxdu ay shan iyo eber ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee saviya iyadoo ciyaarta kama dambaysta ay labadan kooxood isugu soo baxeen ciyaaryahan louis suares ayaa shantaasi gool laba ka mida dhaliyey saddexda goolna waxaa kala dhaliyeen messi cotinio iyo iniesta oo dhaliyey gool aad u qurux badan islamarkaasina goolhayaha kooxda kubadda cagta ee safiya inta uu waray deetana daba maray uu shabaqa ku cuskaday gool aad u qurux badan ciyaaryahankan leonel messi ayaa isna garoonka wacdaro ka muujinayey halka ciyaaryahan cotinio rigooro lagu galay ay ciyaartoydu u dhaafeen isaga in uu dhaliyo sidaasina waxa ay kooxdu shan iyo eber ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee safiya oo ay kaga guulaysatay koobka waddankaasi ee dalray ciyaaryahan eniesta ayaa la bedelay ciyaarta uu gabagaba kusii siqaysay waxaana taageerayaasha labada kooxood safiya iyo barcelonaba ay u wada istaageen ciyaaryahankan taariikhda galay ee waddankaasi sbain islamarkaasina sababta keenaysa inay taageerayaasha xataa safiya ay u sacbiyaan ay tahay halka koob oo ay kooxda amaba qaranka sbain ku guulaysteen ee adduunka inuu ahaa ninkii mas-uulka ka ah weliba dhaliyey goolkii kama dambaysta mar kale waxa uu sanadkan xulkiisa qaranka u malitali doonaa koobka adduunka ee lagu qabanayo bisha juun waddanka ruushka dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka ingiriiskana dhowr kulan ayaa habeenkii xalay ahaa kooxo iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee westbermij albion ayaa bareeja labiyo laba waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee liverpool hase ahaatee wiilka reer masare maxamed saalax ayaa gooldhaliskiisii iska sii wada oo la celi la'yahay galabta ka dambaysa waxa uu soo bandhigaa ciyaar mucjiso ah oo xidiga garoonka ka muuqda ayuu noqdaa waxaadna mararka qaar dareemaysaa in uu iska gaatamayo uun si uu markaasi meel aan la filayn inta uga soo baxo isagoo shabaqa kubadda ku hubsaday ay indhahaagu qabanayaan goolkan uu ka dhaliyey kooxda westbermij albion ayaa marka aad eegto qaabka uu ku yimid iyo sida uu dhaliyey waxaa lagu qiyaasi karaa goolasha uu dhaliyey laacibka caanbaxay leonel messi waxaana haatan baxda warbaahintu ay ciyaaryahanka la meel dhigayaan kuwa ugu wanaagsan dunida inuu yahay macalinkiisa yurgen club oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay markay soo iibsanayeen maxamed saalax in ay ka warwarayeen in ciyaaryahankani uu heerka laga filayo gaari karo maadaama markii uu kooxda chelsea u dheelayay macalinkiisii hore morino uu ciyaaryahankan iska diro u iska iibiyey islamarkaasina bahda warbaahinta iyo dadka ciyaaraha taageera waddanka ingiriisku ay u arkayeen ciyaaryahankani markay liverpool soo gadanaysa inuu ahaa mid lagu khasaarayo hase ahaatee taasi waxba kama jiraan ayuu ka dhigay ciyaaryahan kuwa haatan horyaalka dalkaasi ingiriiska waxa uu dhaliyey koob iyo soddon gool isugeynna goolasha uu dhaliyey xilli ciyaareedkan uu kooxdiisa liverpool u saxiixay ayaa waxay yihiin koob iyo afartan gool si kastoo i tahaba kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaa la odhan karaa maxamed saalax way ku faa'iiday kotinihii ka tegay ee barcelona aadayna kuma aanay khasaarin oo weliba kooxdii ka badisay ee rooma oo ka reebtay koobka champions leaga ay toddobaadkan bartamihiisa maxamed saalax oo hore kooxdaasi ugu ciyaari jiray ay fooda isgelin doonaan kooxda kubadda cagta ee watford ayaa waxay la gashay bareejo crystal balace eber iyo eber ayay ku kala tageen waddanka talyaaniga ceeb ayaa ka dhacday oo kooxda kubadda cagta ee c milan ayaa dharbaaxo kubadeed loo geystay kooxda benevento oo iyadu guulba aanay waris u haynin ayaa waxa ay ka dhalisay gool oo hal iyo eber ayaa ay c milan oo weliba garoonkii weynaa ee sansira stadium ee magaalada milano iyadoo ku ciyaaraysa afka ciidda loo daray kooxda rooma ayaa weli sideedii u xaragoonaysao saddex eber ay kaga badisay isbaal sasoola fiorentina ayay dharbaaxday oo hal iyo eber ayay ku suul daartay maantana kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa kulan adag la ciyaari doonta kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee westham united kooxda arsenaal ayaa kulankani waxa uu noqonayaa kulan taariikhi ah kadib markii macalinkoodu uu maalintii jimcaha shaaciyey inuu kooxdan isaga tegayo islamarkaasina uu dhammaysanayo oo keliya xilli ciyaareedkan waxaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo maalmahan garoonka cidlaynayay laga filayaa inay garoonka soo buuxiyaan si kulamada dhiman ee horyaalka dalka ingiriiska ay taageero ugu muujiyaan macalinkoodii hore amaba macalinkooda shaqada ka tegay arsen wenger oo taageerayaal badani ay garoonka uga maqnaayeen isaga dartii islamarkaana ay dalbanayeen in uu kooxda isaga tago haddaba taageerayaashaasi ay riyadoodu rumowday oo macalinku u diray codsi ah in inta ciyaaraha dhiman ay taageero weyn u muujiyaan weliba koobka uruba liiga oo ciyaartu ay kooxdu ciyaarta semifinalka usoo gudubtay oo ka codsaday inay taageero u muujiyaan islamarkaana ay kooxda ku gacan siiyaan in ay ugu yaraan koobkaasi ku guulaysato ayaa waxaa la filayaa in ay maanta garoon ka soo camiraan si kastaba noqotaba la arki doonay halka kooxda kubadda cagta ee westham iyo arsenal ay maanta ku kala tagaan stoke city benley ayay la ciyaari doontaa manchester city oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa xaqiiqsatay horyaalka dalkaasi inay ku guulaysatana swan city ayay gurigeeda itixaad stadium kula ciyaari doontaa dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu aan naga taatan ee kulan dambe waa mascadooyadila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade oo minneabolis jooga iyo xubinta cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waa dhinacii heesaha codadka labada fanaan asteexo indho iyo axmed zaki heesay wada jir u qaadaanoo lagu magacaabo kugu baraaray
kugu baraadhay daymada barwaaqaystay aragtida codadkaasi macaan nasteexa indho iyo axmed zaki waxa ay gebagebe u yihiin idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah jacfar kukaay caashacuud iyo bashiir abiker oo idin leh nabadgelyo
kusoo dhowaada xubin aan kaga hadlayno isgaadhsiinta bulshada oo aan kusoo qaadanayno